duqla magaalada burco ee gobolka togdheer maxamed muraad ayaa ka digay in ay dadka meelaha kale ugu dhinta xanuunka covid nteen ee dib loogu soo celinayo meydadkooda magaalada burco ay taasi sababi karto inuu xanuunka sii faafo isaga oo ku baaqay in lagu aaso dadkaasi magaalada ay ku dhintaan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle maayarka magaalada burco maxamed muraad oo kula hadlaya warbaahinta magaalada burco ayaa u sheegay inay dhibaato caafimaad sababi karto dadka reer burco ee la geynaya magaalada hargeysa kadib marka ay hargeysa ku geeriyoodaana dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada burco maayar muraad ayaa arrintaasi ka digay isagoo sheegay inay suuragal tahay in xanuunka uu ku sii fido magaalada burco taasi oo ula jeeday mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee somalilan in ay joojiyaan gebi ahaanba dadka xanuunsanaya marka la geeyo halka ay ku dhintaanna lagu aaso ee aan dib loogu soo celin magaalooyinka kale gaar ahaanna kuwa u dhinta ama la xaqiijiya inay u dhinteen cudurka coronavirus nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo hargeyse laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu aasayna waa jira haddana qaar baa la soo wadaa baa laleeyi waxaanu leenahay taana sax maaha meesha uu ku dhintay qofka marka loo qaaday hargeyse hadduu ku dhinto waa in dawladdu ay mamnuucda in dib loo soo qaado oo intaa uu soo socdaba dee fayraskina waa la socda dadkana looga taagilmaayo marka halkaa lasoo dhigin lahaa adeerkaa ama aabbaha waa kanu waa meyd oo isaga imanaya warkaana waxaan sida meydkaa maanta soo socda iyo kii hore mid saddexaad oo ka dambeeya ayuu jirin dadka hargeysa joogaan la hadlaya ee hawshaa ka shaqeey dambeeya inaan loo soo fasixin oo burco inta laga qaaday dana hargeysa ku dhintay burco dib loogu soo qaado inaan loo soo fasixin markaana ma soo jeedin halkiisaa lagu aaso naftu sharcan waxisan looma bannaanaba qofku meesha ku joogaa lagu aaso geesta kale maxamed muraad maayarka magaalada burco ayaa si gaara ula hadlay dadweynaha burco isagoo fariin gaara u diray waxaana uu u sheegay in ay muhiim tahay in bulshadu ay u dheganuglaato fariimaha ka imanaya bahda caafimaadka ee lagaga feejignaanayo ama digniinta u ah in xanuunka coronavirus aan loo ogolaanin in uu bulshada ku fido ama ku faafo
xanuunkaasi aad iyo aad iyo aad buu ayuu halis noogu hayn karaa waxaanu leenahay war dadka hays dhowray in ka hortagga wuxuu ka qayb badanyay daaweynta meelo badan oo xanuunku maanta uu farabaas ku hayo ayaa nagu furan etoobiya nagu furan soomaaliya nagu furan labadaba xanuunku farabaas ku hayo waxay halkaa joogaana waxa weeye de way iman karaan gobolkeenna way iman karaan haddaan la yska ilaalin ilaahay buu ilaaliye dee nadaamo iyo iyo muxuu ahaayey inaynu ka xumaanun baa ka dambaynaysa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa